qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay dareenkooda ku aadan dilkii shalay ciidamada amisom ay magaalada muqdisho ugu geysteen afar qof oo saddex ka midii ay ahaayeen darawallada gaadiidka xamuulka qaada halka midka kalena uu ahaa darawal mooto bajaaj xogayaha guddiga difaaca ee baarlamanka soomaaliya xildhibaan sadiiq warfaa ayaa sheegay in falka dilka ay ku kaceen ciidamada amisom uu yahay mid aan loo dulqaadan doonin waxaana intaasi ku daray in guddigooda ay baaritaanno wadaan war cadna ay ka soo saari doonaan arrintan si aad la socotiin amisom dalka waxay ku joogaan un mandad ayay ku joogaan heshiis layidhahda soma oo ah mataqaanaa stars force agreement ayay ku joogaan dalka marka waxaan rajaynaynaa waxa weye guddigeenna difaaca annaga ayaa mataqaana arrimaha gaashaandhigga iyo arrimaha amisom guddigeenna ayaa shaqo ku leh arrintan kolley guddigeenna way ka fadhiisan doonaan waana baari doonnaa waxaanan rajayn doonnaa in shacabka soomaaliyeed ay helaan wax xaqiiqaa waxaan doonaya inaan halkaan tacsi uga diro dadkii masaakiinta ahaa ee dhibka loo geystay inaan ka xunnahay oo dareenkeeda u muujinno waxaa weeye dhiigga soomaaliga raqiis ma aha ciidamada ajaanibka ee dalka ku jooga waa inay shuruucda dalka u yaalla ay u hoggaansamaan weeye in mataqaanaa shacab soomaaliyeed si qalada loo laayo wax aan qaadan karna maaha golaha shacabkana wuu ka dhidhin doonaa guddiga difaaca oo shaqo kulena way ka fadhiisan doonaan arrintan wayna ka hadli doonaan insha allahu tacala waxaan rajayn doonaa in sida guddiga dadkasaha badan ay looga jawaabo oo looga baxsho mataqaanaa warbixin mataqaanaa qancisa dadka dhibka loo geystay xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo ka mida mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa dilalka ay amisom ka geystaan magaalada muqdisho ku tilmaamay inay tahay mid soo noqnoqda waxaana uu mas-uuliyiinta ugu sarraysay dowladda ka dalbaday inay dhibaatada noocan ah wax ka qabtaan waa arrin murugo leh waaya dadkeena soomaaliyeed maalin kastaba dad baa si kala duduwan u dhinto laakiin waa nasiib darro inaan maalin kasto faysgarayno ama aan wajahanno dhib intaan la eg laakiin waxaan rabaa inaan tala yar soo jeediyo amaba digniin ku saabsan arrintan dowladda federaalka waxaan u soo jeedinayaa oo si adag ugu soo jeedinayaa arrinkan inay guddi u saarto arrintan in la baaro dadkii iyo siday wax u dhaceen iyo dadkii waxaan ka dambeeyey in dad arrintan baaro oo baaritaan dhab ku suubiya in loo saaro ma u dulqaadan karno dadka inay maalin kasta dhintaan waan dareemi karnaa inay ciidamada amisom ay noo soo gurmadeen inay shacabkeenna soomaaliyeed ay hiilo u noqdeen oo ay kaalin weyn iyo walaaltinimo iyo dirisnimo iyo riijinaalnimoba ay garab noogu siiyeen inaan dowladnimadeenni iyo amnigeenni ay wax ka qabtaan laakiin sidaas si lamidan waxaan rabnaa shacabka inay si sahlan u dhimanin wixii khaladoo jirana in la saxaan rabnaa arrintan waxaan u soo jeedinayaa dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniga ee hawshan ku luq leh ee dee shacabkan dhibaataysanna ka warqabo inay arrintan guddi loo saaro si dhab ahna loo baaro ugu dambayntii xildhibaan ubax tahliil ayaa qaabkan u dhigtay dareenkeeda ku aadan falkii shalay ciidamada amisom ay ku dileen afarta qof waxaan aad uga xumahay dhacdadii ka dhacday shalay ex control oo lagu laayey ummad soomaaliyeed oo meesha ka shaqaysanaysay asaa warka nagu soo gaaray ay ahaayeen niman darawaliin ah oo garaash fadhiyey oo shaah cabbaayey inta baabuurta mar walba waa la qarxiyaa oo dad nabaddiid ah ayaa ummadda qarax ku samayso marka maaha amison waxay yihiin beace keeping waaye waxay u timid inay nabadda ka shaqayso maahan ummad masaakiinah oo shaqaysanaysa intay soo ururiso oo dariiq soo istaajiso inay layso ma ahayn marka waxaan ogahay dowladdeenna sharafta leh inay necab tahay in ummadda la xasuuqo waxaan rabaa arrintan in laga hor soo horwadjeesto oo loo soo wad istaago dhammaan xildhibaanada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dhacdadan dhacda iyo dhacdooyin badan oo dhacay oo soo noqnoqotay ee amisom samaysay waxaan leeyahay waa in loo wada istaagaa shaqo kale ma soconayso baarlamaanka ayadoo arrintan la xalin meydkii waa yaallaa wuxuu ku jiraa farinjeer aad baan uga xumahay dhacdadan dhacday dilkan ay ciidamada amisom shalay u geysteen afarta qof ee darawallada ah ayaa yimid kadib markii kolayo ka tirsan gaadiidka amisom oo marayay agaarka isbitalka soos loogu geystay halkaasi qarax noociisu yahay miinooyinka lahago xasan kaafi qoyste v o a muqdisho